في المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله kale oo kitaabu libaasa baabtii ugu dambeysay ama meelihii noogu dambeeyo noqon baabku wuxuu ihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala maaha musanifke kale waa nawowi tarjamadiisii siaan hore usoo ogaanay mu aha muslim tarjamadiisii adee shaarixa weeye tarjamadiisii baabu taxriimi ficli lwaasilati waa ti iyadu xidhiidhinaysay ama timaheeda ha noqoto ama dad kaleba timahooda haba noqotee timaheedii wax kale ku daraysay ficilkeeda xaaraamnimadka uu xaaraam yahay iyo walmustawsilati tii xidhiidhintaas iyo timaheeda in timo kale loogu kordhiyo adigu dalbaysay iyadu taa doonaysay cid kale kaba dalbaysay waa dalabkeedii iyaduna xaaraamnimadkii walwaashimati waa tii jirkeeda meelo kaba mida ama cirid ha noqoto waxa weya wejiga ha noqoto xubin kale haba noqote wax ku mudmudayse markaa midab aan kiisii ahayn ku daadinaysay si bal taas waa tii ficilka caynkaasa laba imanaysay iyadna ficilkeeda taxriimkiisi buu baabkeedii yahay iyo walmustawshimati tii iyaduna washmiga ama ficilka caynkaasa dalbaysay in lagu sameeyo wanaamisati ti naamisadii waa tii timahan adigu wejigeeda sunayaasha oo kale iyo dee guraysay yaraynaysay bal masalan ama timaha wejigiisa bal kollay haddii haweeneyda shaarub iyo garyo ay usoo baxaan mar dambaan yar eegi doonaa sheegi doonaaye ee waa wixii aanta ahayne wejigeedee timo kuba sugnaa iyadoo ziine iyo qurux kuba dalbaysa bal masalan taa ka guraysay oo namsigu taas buu noqon wlmutanamisati waa tii iyadu dalbaysa ficilka caynkaasa in laguba sameeyo wاlmutafalijaati kuwii bal ilkahoodii iyagoo bal masalan qurux dalbaya kala durkinaya dee wax adigu ay kuba sameeyeen ama irigii ha la qoro bibrad iyo waxa lagu soofeeyo ha lagu dhuubo ee khaasatan waa foolalkii iyo dhooloshii iyo bal masalan kala yar durkinayay taas baa iyadana ficilka caynkaasa xaaraamnimadkiisi u xaaraam ahaa intuba axaadiisay nooguba iman doonaan oo lafdiga xadiidka weeye un wuxuu kaba soo qaatay tarjamada tafsiirkeeduna kolley intaa wax ka siyaadsan baa inoo iman doona wاlmugayiraati khalq اllahi doorinayay abuurkii ilaahay oo si ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray iyagu bedelayo doorinayo dee waxaasoo ay kuba sameeyeen jirkoodii kuba bedelayay bal umuuraha taxriimkeedii weliba waa taxriim adag oo de waxaan arki doonaa iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh dadka kuwa ficilka caynkaasa kuba kacaya uu lacnaday lacnaduna dee calaamaadka taxriimkana kamid weeye bal dee si ay in badan oo ahlu cilmiga kamidi ku tagaana waaba waxyaalo calaamo waa dembigu inuu kabiiro yahay wuxuu uhi musanifku xadaثana yaحya bnu yaحya qaala akbarana abu mucaawiyaةa can hishaam bni curwata can faadimata binti اlmundiri can asmaءa binti abi bakrin qaalat anaha qaalat al horta sanadku dee waa dadkii aynu in badan soo aragnay isagoo sidanana waan soo aragnay horena waxaan usoo ogaanay hishaam bnu curwe iyo fatima bint lmundir isaguna waa ina curwat bnu zubayr iyadna waa ina mundir ibni zubayr oo laba walaalaa kala dhalay fatimana weyneyd waana haweeneydiisii waa zawjadiisii buu kaba warinayaa can asmaa binta abi bakrina labadaba mundir iyo curwaba hooyadood weeye oo waa jadadood ama ayeydood weeye labadoodaba xadiidkii maanta kala warinaya qaalat asmaa baa waxay tidhi jaaءat waxa timi imra'aة haweeney ilى الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay bay u timi faqaalat waxay tidhi yaa rasuula اllahi rasuulkii ilaahayow ina lii waxa ii sugnaatay ibnatan inan ama gabadh baa ii sugan oon leeyahay oy dhashay curayisan aroos ah aroos ah kalley iyadoon dee tafsiir lahayn kitaabka horeynu usoo maray markay noqoto waktiga arooska la yahay rag iyo dumarba caruus baa lagu idlaaqa hore san luqa usoo marno ninkana caruus waa la yidhaha iyaduna caruus waa la yidhaha iyadoon ta' la gelin laakiin jamcooda kala duwanna raggana curus baa lagu jamciyaa dumar dumarkana caraa-is laakiin waa intay arooska yihiin ama curayiskan caawa ay tahay waa kelimadaynu hore usoo marree caruus ahayd oo la taskiiriyey taskiirkiina wuxuu keenay wowdii in ya loo bedelo ya-dii taskiirkuna markay timi labadii ya-ood baa latala isku idqaamay ya-dan wowda kasoo bedelantay ya-dii taskiirku uu keensanayey labadii ya-ood baa meeshii ku wada kulmo waa la isku idqaamay markaasay noqotay curayis asalku waa dee caruus oo haweenadiia waa gabadh baa markaa la aroosay bay dhashay haddaba asaabataa waxaa asiibtay bay tidhi xasbatun xasbo adugu waa waxaan dadka kaba soo baxa ma hablabaasta weeye xanuunkaasaa ku dhacay dee finan kale oo dee kolley intaas fatamaraqa dee wixii finankii iyo madaxeed iyo kaba soo baxay taas ayaa waxaan sababtay fatamaraqa waxa daatay shacaruhaa timiheedii waana aroosba weli markaas bay deeta markaa timaheedii ayaa daatay faasiluhu shacarkeedan shacar kale ma xidhiidhiyaayo ee si ay timo u yeelato quruxay u yeelato timo kale ma ugu kordhiyaa ma wax kale uun timaheedii ma ku daraya roonaysiiya oo dee ruux timale kaba dhiga faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lacana allahu lwaasilata wاlmustawsilata lacana allahu ilaahay uu lacnaday waadaan khabar kaba dhigno oo dee ilaahay baa lacnaday naxariistiisa ka dheereeyey alwaasilata ta xidhiidhinaysa ee timaheedii ama mid kaleba ficilkana kuba samaysee timo kale ku xidhiidhinaysae ficilkii iyadu fulinaysa walmustawsilata ta iyadu dalbaysa in waxaa lagu sameeyo oo timaheedii timo kale loogu daro arrinkaa weydiisanaysa labadaba ilaahay uu lacnaday ee waana suurtagal inay jumladu ducaayi tahay oo rasuulka ilaahay baa habaarayo oo alla ha lacnado ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeyo sababta ficil xun oo xaaraam ay ku kaceen taa waasilada a iyo ta mustawsilada aboo jumladu ay ducaayo tahay bal xadiidkuna wuu inoo socon doonaa mar un baan yar wada qaban doonaa horta bal riwaayaadkiisa horaan israacinayna xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdatu xa وxadaثanah bnu numayri qaala xadaثana abi وcabdatu xa oo maxamed ibn cabdالlahi bn numayr baa isna sheekha muslim ee labaade xadiidko halkii uu abubakr bn abi shaybe cabdat bnu sulaymaan kaba wariyey isagoo abihi cabdالlahi bnu numayr iyo cabdu ka wada wariyey وxadaثna abu qrayb qala xadaثna wakiic xa وxadaثna cmr الناaqd qala أخbarana aswad bn caamir qala أخbarana شhucbaة kulhm can hishaam bn curwata bal kulhmna waa cabdة bn sulayman iyo cabdالlahi bn numayr iyo wakiic bn الjaraaح iyo shucbaة bn الxajaaج afartoodaas buu leeyahay kulhm waxay ka wada wariyeen xadiidka can hishaam bni curwa aswad ibnu caamirkana waa ina hore usoo maro naanaysiisana shaadaan la ydhaha qolooyinkii atbaacu taabiciinta ugu dambeysay kaba mid ah bihada lisnaadi isnaadkuna waa isnaadkii dee hishaam can faatima can asma naxو xadiidi abi mucaawiyata xadiidkii abu mucaawiya uu hishaam kaba wariyey mid laba mid ah ayay iyaguna wariyeen oy maanta hishaam kaba wariyeen غayr lakin ana wakiica وshucbata fii xadiiثihima fatamarada shacaruha xadiidku intiisa waa isla mid macnahana waa isku mid ee alfaado yaroo kooban bay ku kala duwan yihiin riwaayaadka raggani ay noo wariyeen xadiidka hishaama ka wada wariyeena marka imaamkii muslim wuxuu inoo sheegayaa wakiic iyo shucbe xadiidkooda waxa dhacay halkaa aan ku soo aragnay fatamaraqa shacaruha fatamarada shacaruha waana isla macne oo waxa weeyaan dee xaggaa daa'imaka wasankanna waa isla mid wasankii macnihiina waa mid keliya oo tamarada iyo tamaraqa macnaha waa timaheedii baa daatay ama zuulay weeyaan taas kolley laftii ruwaadda muslim qaarkood dhacay baa tamazaqa ma badnaa asalka horena inta badan timaha daadashadooda tamazuq looma isticmaalo mare iyo wax kaloo googo-eedaa loo isticmaalaa laakiin bal riwaayada badani tan weeye ama waa riwaayaadku waa kuwan weeyaan وxdثني أحمد بن سعيد الdاrمي قال أخبرنا حبان قال xdثنا وhيب قال xdثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم xadيiثka waa kii aynu matigiisa imaka kaba soo baxnay bal wixii alفaade uu leeyahay lafdigana waa inoo dambeeyaaye xagga ruwaadda xadiidka kollay cid cusubi horta maba jirto dee riwa raawigu markuu isagoon mansuub ahayn yimaado kolkol shaksiga uu kaba qarsoomi karaa bal xabaan iyo wahayb iyo mansuur iyo hooyadii intuba waxay noo kala horhoreeyeen waynu soo maro mansuurku mansuur ibn cabdiraxmaan alxajabi ama alcabdari habeen dhaweyd baan soo haynay hooyadiina waa safiya bintu shayba iyadna habeen dhaweyd aan soo haynay hooyadii waa bal ru'yo way leedahay oo dee walow qolooyin ay daraageeda inkirayaan haddana waa saxaabiyad bay yidhaaheen aada u yarayd oo bal matalan inankeedan mansuur ibnu cabdiraxmaanna waa taabiciinta raggii uguba dambeeyey weeyaane laakiin horeynu usoo maray xabaankan xabaan ibnu hilaal baa la yidhaha laakiin dee kolley ishkaal ma jire ishkaalku wuxuu jira uun labada kitaabba waa bukhaari iyo muslimba xabaan iyo xibaan labaduba ay ku wada sugan yihiin xabaan iyo xibaan sida xayaanna ugu sugan yahay bal xayaan waaba dee yaba ee halkan xabaan iyo xibaan waa xagga marka la eego xarakada xa'da sida kale waa iskaga mid marka waxaana jirtayn kollay horeynuu soo mareeye nin saxaabiya oo dee xabaan ibnu munqid la yidhaah isagu labada kitaab dikri kuma lehe muwada buu kuba leeyahay xabaan ibnu munqid waa ka iyo qoyskiisa iyo ninkan xabaan ibnu hilaal la yidhah waa intay xa'da fadxadooda ku dabdiyaan oo qoyskaas iyada waxaan kaba soo aragnay maxamed ibnu yaxya ibnu xabbaan oo badan iyo waasic ibnu xabbaan oo labada saxiix kuba sugan xabbaan ibnu waasic ibnu xabbaan oo muslimun kuba sugan intaas bal waa qoyskaas waa xabbaan ibnu munqid oo isagu saxaabigu dikri kuma laha labada kitaabe laakiin ninkan xabbaan ibnu hilaal waa ninkan dee kollay halkanuu gelayaayo sheekhada muslim marka la eego sheekhyadooda bukhaarina halkaasunbuu galaa oo isagu intan halkan kamaba horeeyo laakiin markuu sidan oo kale wahayb iyo hamaam iyo rag kala duwan adigu ay kaba warinayaan baa isaga uu noqdaaye cabdullahi ibnu mubaarak hadduu sheekhiisu yahay ninkaas isaga xibaan baa isaga yidhah ninkan adigu kayru mansuubka ee cabdullahi ibnu mubaarak oo imaka halkan noogmaba sugna wahaybkuna wayna khaalid marka wuxuu uhi ana imra'atan haweeney baa ata timi annabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u timi faqaalat waxay tidhi inii zawajtu bnatii inantaydii baan guuriyey fatamaraqa xanuun ku yimi weeye ayaa waxa daatay shacaru ra'siha timihii madaxeeda wa zawjuhaa ninkeediina yastaxsinuhaa uu fiicnaysanayaayo wuxuu doonayaa hore inan ugu hooyo weeye balse baa lafdigan halkan muslim laakiin maha ruwaaddu san kumay wada iman yastaxisuniiha macnaa uu igu boorinayaayo inuu dhaqso ugu soo hooyuu doonayaa taas lafdiga weeye lafdi isagu kalena waxaabu dhacay iyadoonu dee nuunkaasun lahayn ee yastaxisu ama yastaxisuha ujeedadu wuxuu doonaya in loo soo dedejiyo macnuhu waxa weeyaanu ninkeedii de waa kan markaan ilaahu fiicnaysanayaa ma sabrayo oo ma sii sugayo intay timo usoo baxayaane dhaqso in loogu soo hooyuu doonaya kuwa kalena u igu boorinaya inaan dhaqso ugu soo hooyun baa macnuu yahay ee markaa kol haddii xaaladu ay tay timaheedii ay daateen isagiina uu doonayo dhaqso in loogu hooyo maxaa afa asilu yaa rasuul allahi timaheedii timo kale ma ugu xidhiidhiyaayo balse ay dee ruux timole u noqoto taas ma la imaadaan فنhاhا رasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلاaم عaليه kaba nahiye xadيiثkii asmاء halkaasuu inoogaba dhamaaday xadيiث lamidoo caaشha waa walaasheedun baa inoo soo socda bal ruwaadii aynu halkaa kusoo aragnay barhkoodna halkan way warinayaan markaa labada xadيiث waa saraacinayaan wuxuu uhi mسلم xadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna أbو daؤuda قال xdثna شعبتح وxdثna aبوبكر بن أbي شhيبة ولفظ لh qال xdثna يحيى بن أbي بكyر عن شعبة عن cمر بن مرة qاaل mnaa lfdiga inoo soo socda aبوبكر بن أbي شhيبة le محamed بن مثني بن بشhاaر lfdigoodii ma aha xadيiثkuna waa xadيiثkaa شhuعبe isugu yimi ragga ruwaadiisu ay kuba kulmeen wuxuu markaasi shucbana can camr bni murata qaala samictu waxaan maqlay alxasana bna muslimin xasan ibni muslim ibn yadnaaq weeye aynu habeena dhoweydba soo aragnay yuxadisu xaal uu waramayo can safiyata binti shaybata safiya bintu shayba waa tii sanadkii horena inooguba sugnayd laakiin inankeeda markaa hore kaba warinaya xadiidkaasna xadiid asma ayuu ahaa can caaishata ana jaariyatan gabadh min alansaari ansaar kaba mida tasawajad guursatay wa annahaa jaariyadaasi maridatu way xanuunsato fatamarada waa lafdigii xadiidkii hore asma baan ku soo aragnay riwaayadii dambe waxaa daatay shacaruhaa timaheedii fa araaduu waxay dooneen ehelkeedii an yasiluuhu inay timihii timo kale uu xidhiidhiyaan fasa'aluu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam can dalika rasuulka ilaahay bay arrinkaa weydiiyeen falacana wuxuu lacnaday alwaasilata tii iyadu wax xidhiidhinaysay uu lacnaday wاlmustawsilata tii dalbaysay in loo xidhiidhiyana rasuulka ilaahay uu lacnado macnaha uu u diiday ficilkaasoo waa ficil xaaraama inuu iyo weliba adag buu u sheegay ruuxa la ku dhacaana lacnaduu mudanayo xadaثnي زhayr بن xrb qاl xadaثna زayd بن الxubaab عan ibrahim bni naafici qal aخbaranii xasan bn msلm bn ymnaq عan صafiyata binti shaybata can caaشhaةa ana اmraأaةa haweeney min alanصaari ansaar kaba mida zawajad guulisay ibnatan lahaa inan iyadu ay dhashay faاshtakat inantii ayaa xanuunsatay xanuunkuna xas bu ah saan soo maray fatasaaqada waxaa daatay shacaruhaa timaheedii faatat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama faqaalat rasuulka ilaahi bay haweeneedu u timi oo waxay tidhi ina zawjaha ninkeedii yuriiduhaa waa doonayaa in loo hooyuu doonayaa faasilu shacaraha timaheeda ma xidhiidhiyaa faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam lucina waa la lacnaday dee ilaah baa lacnaday alwaasilaatu kuwaa wa xidhiidhinaya bal dariiqa baa u dambeeya imaka labadan xadiis imaka khaasatan xadiidkii caaisha waana laba xadiis oo islaba mid ah labada dariiqba waa inoo sugan yihiin oo labada dumare walaala ah umulmu'miniin caaisha iyo asmaa labadaba xadiidka way inoo wariyeen labadaba safiya bintu shayba ayaa kaba warisay de labadan dariiqaan hayno waxadaanihi mxamed bnu xaatimi qaala xadaanaa cabdالرaحman bn mahdiyi can ibrahima bni naafici bihada اsnaadi waa isnaadkiisii xasan ibnu mslim iyo safiya can caaisha kaas weeye wa qaala waxaanuu yidhi waa cabdالرaحmaan riwaayadiisa sii dee kuba timi lucina almuusilaatu markii horena lucina alwaasilaatu baa aragnay wax kale farqi uma dhexeeyo ee midna ficilkaa hulaaثi ah wasala midna ficilkii unbaa rubaaciya awsala oo kuwii wa xidhiidhinayey almuusilaat deegta dambe waa awsalo taa horena wasalon bay ahayd in waxa weeye wasalona waa mutacadi-un waa la lacnaday bal axaadiista baabka kolle way noo socon doontaa axaadiis kasii alfaad badanna way noo dambeysaa xadiidka ibnu mascuud iyo jaabir iyo bal mucaawiye iyo abu hurayre iyo axaadiis baa insha allahu tacaala inoo iman doonto isdaba socon doonta xadiidka iyadata inooguba sugan horta waa in lacana allahu alwasilata wاlmustawsila oo in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo sheegay in haweeneyda iyadu ficilkan laba imanaysiyo tadalbaysaba ilaahay lacnaday ama uu rasuulka ilaahay habaaro waxaa axaadiisani ay sariix ku tahay uun ficilka caynkana oo timihii oo wax kale lagu daro bal tima lagu daro siay in badan ama bacd alculamaa kuba qaydaan ama wuxuu doonaa haba noqdo waxaan lagu daraya lagu kordhinaya yaanu timaba noqon xataa waxyaalo kale oon tima ahayn haba noqoto ama wax sinaaciyo dee timo sinaaciya ama waxaan timaba ahayn oo khuyuud kale abe haddii wax laguma kordhiyo lalaba xidhiidhiyo inuu xaaraamiya kolle xadiidi jaabir oo dee laftiga cumuum uu leeh oo macnaa waxba in lagu daro markaa nahyigeed nooguba sugan tahay ayaa inoo dambeeya bal taas baa imaka taxriimkeedii way jiraan dee culimada qaar kala qaada saalaysiyo oo waxaan lagu xidhiidhinaya lagu daraya hadduu shacar ama tima yahay iyo hadduu ama khuduud sadee miiqyo iyo ama khuduud ama xariir ha noqoto ama wax kale ama bal lagu kordhiyo hadduu yahay kala qaadee se bal cumuumka axaadiisan lafdigan aan haynee tii wa xidhiidhinaysay iyo laftii inoo dambeeyo rasuulka ilaahay inuu nahiyey in wax lagu kordhiyo bal cumuumkaas wuxuu keenaya waana say in badan ahlucilmi ka mida qowlkoodii ama jamaahiirtoodii in timihiiba wax kale lagu daro inaanay banaanayn taas inaanay banaanayn ficil xaaraamna uu yahay bal taasi waa axaadiisu tay imaka iyada inooguba cad halkan tan iyada samaynaysa de waxa weeyaan ficilkan ay samaysay iyo ficilkeedii bay waxa weeyaan lagu lacnaday tan iyadu dalbaysaana oo waxa weeyaan dee iyaduna bal waxa weeyaan de waa dalabkeedina ay dalabtay iyadii baa wixii lagu samaynaya oo ficlan tii waxaan lagu sameeye waa iyadee tan kalena way ugu kaalmayso ee xagga macsiyadana ruuxii isagu waxaan sameeyey iyo kii ugu kaalmeeyeyba xukum keliyay leeyihiin horaynu ribadi iyo usoo marayba in alaakilu walmarkaa mucdi inay sawa ay siman yihiin kii shaahidkaa iyo kii kaatibkaa ila waa la lacnaday oo markaa ficil haddii de la xarimo shareecadii uu xaaraam ku yahay wixii bal maalan ficilkaa qeyb kaba noqonayo o dhami inay tacaawun cala lismi bay soo gelayaane xukumkii xaaraamnimadkii waa imanaya arrinkaasna waxa weeyaan waa awdid la awdayo la hor joogsanayo duruqdii waxan uu kuba faafi lahaa oo kii qeyb ka ahaana isagiina lacnadii ama dembigii ama deetii waa qeyb buu kuba yeelanaya waana tacaawunkan cala lism bal axaadiisna way noo socon doontaa insha allahu tacaala oo waaba kuwan kuwa intaa kaba ziyaadsan walibana arrinta xadiidka iyada inoogu sugan waliba halkan qeybta inooguba sugan wasrigani hadduu yahay sabab la-aan qurxun bay kuba doonaysaa ruuxii cudurdaarna hadduu yahay waa ruux timi kaba daateen oo bal masalan san oo kaleba le waabatan waa haweeney la hoynayey timaheediina xanuunkaa baadiyey haddii aanay xanuunkani kuma imanna umay baahateen baahi baa keentay iyo taas oo kale inay farqi aan u dhexeen hadday macduuratihi haddii kaleba ficilkani uu xaaraam yahay tan baa iyada xadiidka inooguma sugan waayo ficilka ba haweeney macduura ama lacnadan iyo nahyigani waa haweeney cudurdaar lahayd oo marka hore haddii aanay u baahanna aan laba timaadeen ehelkeedna ay tan dooneen ayaa lacnadan uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sheegay in dee ficilka caynkaasa ciddii ku kacda ay lacnata ay lacnadan tahay manaan u kala qaadin oo marka hadduu ruuxu macduur yahay haddii kaleba waa isla mid sida xadiidka inooguma sugan xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna زhayr بn xrb ومحamed بn المثنى وlفظ لزhayri qaala xadaثna yaحyى whuwa الqaضاn عan cubayd الlahi qaala أخbaranii naafic عن بن cمر أن رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم lacna uu lacnaday alwaaصiلaةa tawa xidhiidhinaysa iyo wاlmustawصilaةa ta xidhiidhintaa dalbaysa wاlwaashimata ta iyadu waxa weeye jirhkii adugu wax ku turmudmudaysa ee marka dhiigu ka yimaado wax dee si uu midab kale u yeesho ama wax loogu tastaswiiro ama calaamaad looguba sameeyo wax kuba daadinaysa iyo wاlmustawshimata ta washmigaa iyadu dalbaysa labadaba intaba uu lacnaday in xadiidka cubaydاllaahi balcaawa naafic buu kaba warinaya in badanna kitaabkan soo arki jirnay isagoo cubaydullahi naafic kaba warinaya casharkii kan ka horeeyey ayaa waxaan kusoo aragnay cubaydullahi ibnu cumar oo cumar ibnu naafic kaba warinaya xadiidkii cumar ibnu naaficna naafic oo aabihii uu kaba warinayo bal bukhaari baa xadiidkaa waxaa dhacay iyadoo ibnu juraj uu cubaydullaahi kaba warinayo cubaydullaahina uu cumar kaba warinayo cumarna naafic cubaydullaahina uu la kulmay naafic waaba sheekiisii in badan axaadiidiisa ee waxa weeya laazime ee badsaday ibnu juraj naftiisu naafic buu laba kulmayo bal markaa taa horeynu habeenka dhaweyd soo aragnay min baabi riwaayat alaqraan bay ahayd laakiin maanta waa dee dariiqii badnaa ee aada u badnaan jiray kitaabkana min awali ilaa dee imika inala socdo uun isagoo cubaydullaahi naafic kaba warinayo waayo asxaabtiisa raggii ugu waaweynaa bal culimada qaarkood baa markay noqoto in asxaabtiisa iyo xertiisa imaam malik oo aada loogu yaqaaniyo xadiidka naafic ayay barhkood xagga itqaanka kama horreysiiyeen cubaydullahi baabay kasii horreysiiyaan oo cubaydullahi baaba kasii horeeya yidhaahaan ee riwaayadaan habeenka dhaweyd soo aragnay waxay ahayduun min baabi riwaayat alaqraan oo waa sidaa u dhexaysay naafic iyo cubaydullahi وxadثnي محamed بن cabd للh بن بزيع qال xadثna بشhر بن المفضل qال xadثna صkر بن جuwayryة عن ناaفع عن cabd اللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله xadiidka iبn cmarna ka iبn mascuud baa inoo soo socdo oo kaba sii badan tarjamadiina bedelkeedu ay nooguba imanaysaa intaas baan kaga baxayna waayo axaadiثana waa isla macna riwaayaad kala duwan haba lahaadeen xadثna isحاq بن ibrahima وcثman بن abi shaybata wlفظ لإsحاqa قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أنه قال الحديث كنتين أن متي سجارين جرير كان يرتى وجرير بن عبد الحميد وأنا كتاب كو كوب هاي وحانا جرى نينك لو جرير بن حازم لا إساء كذب قهر رأيه caawa labaduba xadiidka bay sanadkiisa ku wada sugnaan doonaan bal markaasna hadal imaam nawowi sharxiisa ku sugan baan soo naqlin doonaaye horta jariirkan aan haysanaa waa jariir ibnu cabdilxamiid weeye addabi waana nin dee asalkiisa hore reer kuufa aha markii dambe rayi habadega qaadinaha kaba noqdo marka isxaaqun aan kaba reebnana sanadku min awalihi ilaa aakhirihi wuxuu noqonayaa reer kuufa walow jariir markii dambe rayi uu degay arrin kalena way jirtaayo muslim halkan wuxuu uhi wa lafdu liisxaaqa lafdiga inoo soo socda isxaaq baale macnaa lafdigii cuhmaan ibnu abi shayba ma aha macnahay wadaagsadeen ee lafdiga inoo soo socda isxaaq baale lafdiga cuhmaan ibnu abi shaybana abu da-uud kitaabkiisuu ku sugan yahay waxay ku kala duwan yihiin nasto xaafid ibnu xajar yidhah waa axrufu macnaa kelimaad yaroon macno bedelahayn macnaa waa idqaaqi muslim ixtiyaadkiisii badnaa wax weyn oo saasoo udhaxeeyaa ma jirto alfaada aada u kooban oo ina macnaa aan bedelaynba waxay ku yar kala bedelayina riwaayada cusmaanta isxaaq ay kaga duwan tahay wax macno bedelayana mahe laakiin waa dee ixtiyaadkii muslim iyo tamiiskiisii oo alfaadaha sheekhadiisa aada u kala soocayey cabdullaahi waa cabdillahi bnu mascuud qaala wuxuu yihi cabdullaahi lacana allahu alwaashibaat imaka rasuulka ilaahay umuu kor yeedhin ilaahay uu lacnaday alwaashimaati kuwaa jidhkooda mudmudaya ee marka dhii ka yimaada wax ku daadinaya walmustawshimaati kuwa ficilka caynkaasa in lagu sameeyo dalbaya wannaamisaati kuwa iyagu guraya ama suulinayaba timihii wejiyadooda saa sunnayaasha oo kale haba suuliyeen ama aada haw yareeyeen oo kale iyo walmutanamisaati kuwa iyaguna dalbaya ficilka caynkaasa in lagu sameeyo wاlmutafalijaati kuwa iyagu ilkahooda ee ficil ay kuba sameeyeen ama soofa ay mariyeen ama wax laba mida ku kala durkinayo weeye oo imika jamcu mutafalijatin weeye waana alati tadlub اfalaj falajna waxaa la yidhah infraaj maa bayna alasnaan oo khaasatan waa labada foolo oo kale ayaa dee rabaaciyaadkana waa lasoo raaciya markay faantax yari iyo ama in yari ay udhaxaysa inay isku dhegsanayn oo dee kol kolba taasoo ay dee ku tirin jireen wax maxmuuda inay tahay ama qurux inay tahay waa dumarka qaarkood oo iyagu aan taa lahayn baa si ay taa u yeeshaan ayay ficilka laba iman jireen kolley imaam nawowi iyo keyrkiina si ay soo naqliyaan kolkolna dadkaa waaweynaada ee si ay sagaba yar dhigaan inta badan dadka yareer bay taasi kuba badantee loo moodo wax yar inay da-doodu yar tahay bay ficilkan kuba kacayeene bal adigu waa kuwa iyagu laba imanaya falajka ama iyadoo ilkii in yar loo dhaxaysiiyo la soofeeyo mibradiyo wax la mariyo oo teeta markaa ama ilkii la qoraba kuwaas lilxusni waa liajli xusni waa qurux daraaddeed dalaba lilxusni haddii arrintu ay tahay iligda ama dheeraaday ama si kale uba baxay oo kale iyo ama mudaawaad iyo mucaalajo waxaani ay tahay taasi kuma jirto ee waa xusni iyo qurux dalabkeed almuqayiraati doorinaya khalq allahi ilaahay abuurkiisii waa si ilaahay u abuuray bedelaya kuwa caynkaasa ilaahay uu lacnaday ibnu mascuud baa saa yidhi qaala waxaa odhanaya calqamatu bnu qays fabalaga dalika hadalkiisaas baa wuxuu gaadhay imra'atan haweeney min bani asadin reer bani asada oo yuqaalu laha lagu magacaabo umu yacquubin waa haweeney umu yacquub la yidhaaho oo reer bani asad ibnu khusayme ah taas baa maqashay haweeneydana magaceeda lama hayo oo xaaf ibnu xajar oo kale magaceeda lama garanayuu yidhaahaa ee reerkan dee reer bani asad ibnu khusayma ayay kaba mid tahay uun tarjamo ay leedahayna maan arag waa si isagu yidhaha fatxulbaari markuu qabanayo xadiidka walow aan riwaayadan bukhaari aanaysan u wada dhammayn in muslim uu ka tahamsan yahay waxaa kuba lahaada bukhaari de abwaab kala duwana ku soo arooriyo laakiin de waa haweeneyda waqtigaa ibnu mascuud qur-aanka taqaanay ee fahamkaa lahaydo waa suurtagal idraag iyo soo gaadh waqtigii rasuulkaba inay soo gaadhay inuu jiro bal kuufana waa la joogaa haweeneydaas baa maqashay wa kaanad waxay taqra'u lqur'aana qur-aanka mid aqrida oo qur-aanka way aqridayba faatatu way u timi kaley waada haweeney dhici karta bayna xaafida ahayd oo qur-aankii xifdiday way u timi oo faqaalat waxay tidhi ibnu mascuud bay u timi oo waxay ku tidhi maa xadiiثun xadiiث muxuu yahay balaqaniiga isoo gaadhay canka xaggaaga iga soo gaadhay oo ah anaka adigu lacantay inaad lacandaday alwaashimaati والmustawshimaati والmutanamisaati والmutafalijaati lilxusni almugayiraati khalq الlah kuwa caynkaasa inaad lacnaday waa xadiidkay sheegaysa isoo gaadhay kaasi muxuu yahay faqaala cabdاlahi cabdالlahi بn mascuud baa wuxuu ihi wama liya waxa ii sugnaaday muxuu yahay maadu waa listifaamu oo la alcanu aanan u lacnadahayn man shaksi lacana uu lacnaday rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam oo ruuxii rasuulkii ilaahay lacnaday waxa ii diidaya inaan anigu lacnadaa muxuu yahay wixii diidayaa ma jiro weeye rasuulka ilaahay baa lacnaday ana waan lacnadaya wahuwa walxaal huwa isagu lacnigaasna fii kitaab illahi kitaabka ilaahay uu ku sugan yahay oo macnaa lacnadan qoli qoomkan la lacnadayna kitaabka ilaahay uu ku sugan yahay faqaalat ilmar'atu haweenaydii baa waxay tidhi laqad qara'tu waxaan aqriyey maa bayna alawxayi lmusxafi musxafka labadiisa dhinac inta udhaxaysa qur-aanka oo dhan bay ujeedaa labadiisa dhinac macnaa waa labada jeldiga labadaysa dhinac ku samaysan waa wixii udhaxeeya oo dhanba waan aqriyey taas bay tidhi oo lawxayi lmusxaf kolley dafatay lmusxafna riwaayaadka qaarkood oo yimaadeen ama halkan oo kale way timaadaaye waxaa ujeeddadu ay tahay waa waxaan hareeraha ama labada markaa qur-aankii de waa kan laba jirdiba kolley hareerihii kagaba samaysan taas baa ay ka cabiraan lawxayulmusxaf iyo dafatayulmusxafo xaafid ibn xajar baa wuxuu dhaha markaa hore de kitaabka hadday jildi iyo waxarag waktigaa uura qabamay jirin ay wax ku qoraan ayay laba qoribay hareeraha kaga samayn jireen waa ilaalin waxan iyo dhowritaan iyo xafidida waa tan inagaba kutubtu dee labada dhinac jildiyo adag ay kuba leedahay marka kaas baa lagu idlaaqaa lawxayulmusxaf awqaadda qaarkeedna wuxuu kaba cabira isaga yidhaahaa kursigan waa rixligan la duldhigto kitaabkii qur-aanka la duldhigayana lawxayn waa laguba idlaaqaa halkan oo kale dafatayulmusxafna wuu yimaadaay macnaa waa labadiisa dhinac oo ujeeddadu waa qur-aankii oo dhan min awalihi ilaa akhiri wan aqriyay bay leedahay famaa wajadtu lacniga caynkaasa kumaan helin oo qur-aankii waan wada aqriyayo iyadoo la lacnaday oo qur-aankii dhexdiisa lagu lacnaday tii waashimada ahayd iyo mustawshimo iyo waasilo iyo munaaniso iyo anugu kumaan arag faqaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi lain kunti haddaad tahay qara'tiihi mid aqriyey mid aqriday qur-aanka aad tahay laqad wajadtiihi waad heshay halkan kale bukhaarina meel way dhacday riwaayadiisu san uma dheera aynu imika muslim intahay laakiin maxaa inoogu sugan qara'tiihi oo ta'dii khidaabka mu'anas ahayd iyo abaa ka dambaysa damiirku de waa caadi wajadtiihina labada meeloodba saas baa dhacday kolley dee luqadii badnayd ee la yaqaanay waa tii dee ama hadday naxwo tahay haddii meel kaleba markuu khidaab mu'anas yahay ficilkuna maadi yahay dee ta'dan ayuunbaa u dambeyn jirtay oo wajadti iyo qara'ti iyo akelti iyo sharibti taas bay ahayde wajadti akelti sharibti taasi ma ahayn dee wixii macruufkaa luqa ahaan laakiin tani maxay tahay waa kasradii horta la ishbaaciyey waana luqo jirtoo luqaadka carbeed kaba mid ah ee waa laga fasiixsan yahay un waa laga badan yahay un ashcaartooda qaarkoodna way kuba soo aroortay maha ta'da une markuu kaafku uu yahay dee kaaf iyadna kaafkii khidaabka mu'anas oo kale oo kale snbal matalan uu yahay taasoo kale iyadoo kasradii laba ishbaaciyo oo iyo ay raacdana waa la arkay oo ashcaartooda waa lagu arkay bal waxaan leeyahay luqadani ma badna luqadii fasiixaydna waxay dila in kunti qara'ti laqad wajadtihi qara'tihi laqad wajadti intaa laba yidhaaho sida halkaa horeba lain kunti keliya ay timi qaalibanna markay ishbaacni wuxuu yimaadaa markan damiir kaba dambeeyo esan oo kale damiir ugaba dambeeyo arrinkuna uu yahay khidaabkii mu'anadka ama ta'ade ama kaafe ayay luqadani kuba timaadaa iyadoo yadaa la xidhiidhiye laakiin waa luqo jirta ee waa sida afsaxi laakiin waa in la gooyo oo yadaasi aanay iman bal taasi waa mid marka wuxuu leeyahy haddii aad tahay mid qur-aanka dhammaantii wada aqriday waad heshay oo way ku soo martay waa kan halkay kaga jirto qur-aankii u sheegayo qaala allahu caza wajala ilaahay baa yidhi wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu wixii rasuulka ilaahay idin siiyo wixii uu idin laba yimaado qaata aqbala ku camalfalo ku dhaqma wixii uu idin diidana oo idinka nahiyena ka joogsada markaa macnuhu waa maxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu lacnaday qur'aankiina waxaa inooguba sugan wixii inaga nahiyey inaan kaba joogsano waxaa inooguba sugan inaan isagii adeecno oo aan raacno inooguba sugan waxaa kaloo qur-aankii inoogu sugan wixii uu rasuulka ilaahay dee uu laba yimi inuu waxyi yahay oo waxyi uun wuxuu kuba hadlaa uu yahay oo dee suniiba waa waxyigii kaba mida marka marka taa laba eego oo rasuulkii dee ilaahay inuu ina amray inaan adeecno inuu ina amray inaan wixii unalaba inoola yimi aan qaadano wuxuu inaga nahiye aan kaba dheeraano ilaahay inoo sheegay wixii uu kuba hadlaya inuu waxyi uyo loo soo waxyooday xaggaas buu kagaba sugan yahay wixii rasuulka ilaahay amroo dhan waa wax ilaahay amray wixii uu inaga nahiye oo dhamina waa wax ilaahay inagaba nahiye oo marka taas iyo macnaha laba eego ee waxa qur-aankii kuba sugan yaanu tafsiil ahaan mid mid uguba sugnaan mia arrinta duuduubka iyo jumle ahaan ayuu uguba sugan yahay faqaalat ilmarأatu haweenaydii baa dee markaa way fahamtay xaggii istidlaalkiisa oo waxay tidhi fainii anigu araa waxaan arkayaa shay-an shay min haada waa waxaan aad adigu imaka dee lacnadiisaa soo naqlisee rasuulka ilaahay laba nacniyo waaba washmigii iyo nabsigii iyo waxyaalahan kale ee laba socday shay kaa kaba mida calaa mri'atika alana haweenaydaada baan ku arkaa haweenaydaada ayaabaan imaka ku arkaa ama aan helaya wax saasa iyadoo samaysay ama kuba sugan qaala ibnu mascuud baa wuxuu uhi idhabii tag oo fanduruy eeg bal orod gal aqalka oo soo eeg qaala wuxuu yihi calqama fadakhalat way gashay calaa mra'ati cabdillaahi haweenaydii cabdillaahi zaynab baa la odhanaya waa saxaabiyan reer haqiif ah haweenaydii bay u soo gashay falam tara may arag shay-an shay waxyaalaha kaba mida jirhkeedii kumay arag fajaaءat way timi haweenaydii umu yacquub ilayh waxay u timi cabdullaahi ibnu mascuud faqaalat waxay tidhi maa ra'aytu maan arag shay-an shay maan arag wax kaba mida haweenaydaadii kumaan arag faqaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi amaa low kaana daalika madooti adaatu istiftaaxayn haddii uu yahay low kaana hadduu yahay daalika arrinkaas ama madkuurkaas waxa aad sheegaysaa hadduu jiro oo iyada laga helayo lam nujaamicha lamaanaan kulaneen oo guriba kulamaanaan kulanin waan sii dayn lahaa waan faaruqi lahaa waan dee furiba lahaa taas buu leeyahy kolley lamnu jaamichaana jamaahiir alculamaa siday kuma fasireen lamnu saaxibhaa lamaanaan saaxibneen oo meel kulamaanaan kulaneen weeye walow bacdigood ay ishaareen macnuhu inuu yahay dee umaan tageen oo lamaan kulmayne laakiin oo jamaaciya se bal macnaha jamaahiir alculamaa imaam nawina wuxuu leeyahayba waa qowl daciifa intaa laguma fasira sababtuna waxa weye de kol haddii haweeneydii ay macsiyada ay kuba sugan tahay waxa weeye waan sii dayn lahaayoo waan furi lahaaba wey lafdi baa wuxuu kuba yimi kolley xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga kuba soo naqliya dabaraaniyo ay wariyeen inuu yihi haddii arrinkaasi jiro ma xafidan dee ma xafidtu wasiyata shucaybin wasiyadii shucayb nin ilaaliyay oo xafiday ma ihi haddii arrinta aad sheegaysaa jirto wuxuu ujeedaa wama ukhaalifukum wma uriidu an ukhaalifakum ila ilaa ma anhaakum canhu oo anigu ma doonayo inaan idiin weydaarto waxaan idiin diidayo dee wasiyadii shucayb baa arrinta ahayd ruuxa qowlkiisa iyo ficilkiisa inaanu iskhilaafin waxa uu dadka u diidayo dee ka ugu horeeyo ka dheer inuu noqdo wuxuu dadka farayo inuu isagu ka ugu horeeyo la yimaado u noqdo bal matalan taasi qowlkiisna markaa uu meelmar u noqdo dadkuna ay u qaataan haddaba arrinkaa haddii ay tahay gurigaygii lagama helayo dee nin wasiyadii shucayb ilaaliyeyba maba ihi waata riwaayadeenana inooguma sugan ujeeddadu waan sii dayn lahaayo meel kulamaanaan kulaneen oo markaa wuxuu leeyahna waxaa loo dariishanayaaba dee haweeneydu hadday macsiyo ay mid la imanayso ay tahay oo u diido ay ka joogsan weydo sa wasliga iyo tarka salaad iyo wixii laba mid aha buu leeyahy waxaa bon dee ruuxu inuu faraa ka qaado sii daayo kol haddii dee markuu waaniyey ay ka joogsan weydo wixii ay ku askaysato taas weye inuu la saaxiibo la joogo maba aha xadaثana mحamed weli xadiidkan duruqdiisa ay noo socota xadaثna mحamed بن mثنى وبن بشhاaر qال xadaثna cabdالرحمن وhو بن مهدي qال xadaثna سفyاn وثwr سفyاn x وxadaثna محamed بن رافع qال xadaثna يحيى بن آdم qال xadaثna مفضل وhو بن مهlhلin kilaaهma waa labadan dambe waa سفyاn الthwrي iyo markaa مفضل iبن مهlhil can mansuuri fi hada isnaadi waa isnaadkaas kolley cibaaradana marar kala duwan baan soo aragnay in badan isagoo ba isticmaalayo bi hada isnaadi leh meelo kala duwanna fi isagoo isticmaalaya waxaanan leenahay fiidani waa bimacnaa ba weeyaanoo isnaadka waa bihada isnaadi waa isnaadkii imakaan kaba soo baxnay bal matalan aynu imaka kaba soo baxno oo mansuur de intii kaba dambeysay waa ibraahim iyo calqama cabdillahi bni mascuudna waa saxaabigii bimacnaa xadiidi jariirin markaa labadoodana xadiidkan ay mansuur kaba wariyeen jariir ibnu cabdilxamiid xadiidkii mansuur riwaayadiisii ayay la macno tahay wa fii xadiii waay gayra ana fii xadiidi sufyaan xadiidka sufyaan thawri waxaa kuba sugan alwaashimaati wاlmustawshimaati wa fii xadiidi mufadalin alwaashimaati wاlmawshuumaati oo macnaa xadiidka lafdigani markii horeba xadiidka jariir waa inoogu sugnaa alwaashimaat wاlmustawshimaat markaa sufyaan thawri riwaayadiisu waa la mid tii jariir ibnu cabdilxamiid riwaayada mufadala uu mansuur kaba wariyeyna maxay ahayd alwaashimaati waa isku mid eh halkii almustawshimaati bedelkeeda ayay timi ismigan mafcuul ee dee la jamciyey almawshuumaat waa kuwii ficilkan lagu sameeyey haddii iyaga dalabkooda ay tahay laftiga hore siduu inoo keenayey ikhtiyaarkooda ay tahay ha lacnadii labadii kii waxaan fulinayey iyo kii lagu fulinayey way wadaagsanayaan ficilkan xukumkiisa lacnadiiyo xaaraamnimadka allahuma haddii dee ilmo yar oon mukalaf ahayn qoyskiisu waxan ay kuba sameeyaan iyadoo yarna laguma sameeyey waktiga caynkaasa wax dembiya ay kuba yeelanaysaa ma jirto bal matalan haddii dee markaa ay weynaato wixii ay iskaba m washmiga markay noqoto wixii ay suurin karto iyadoo wax darar iyo wax dhiboo adigoo ka soo gaadhaya aanay jirin iyada marka caynkaasa taa dee sida dadka kale loo farayo ruuxii waxaan ka toobadkeenayunba iyaganaba la faraya laakiin dembi uguma jiro marka hore ficilkan laguma sameeyey laakiin haddii ay tahay ruuxa weyne ikhtiyaarkiisa ay tahay dalabkeeda ay tahay waa mustawshimadii iyo mawshuumadii markaa waa islaba mid un bal xadiidku waa inoo socon doonaa insha allahu tacaala marka waxyaalaha kale waan soo aragnay waan sooba sharaxnay washmigana waa taa aan sheegnay waxa uu yahay oo waa iyadoo dee sanima kaba wan aragnaa dadka qaar de dadka qaarkood iyo shucuurta qaarkoodna oo waxay badsadaanba ama in kolley bukhaari oo kale iyo meel lasadii ay dhacdo malaha wixii badnaa uune hadday ciri tahay iyo hadday dimin tahay iyo hadday cudud iyo ta iyo weji hadday tahay waa isla xukumuuno waa jirkii oo inta wax lagu mudo marka dhiiggu uu yimaado wax lagu daadiyo markaa wixii kol kolna wax taswiir iyo waxyaalo iyo magacyo waxbaaba laguma qora taas baa washmigu u yahay marka halkan sheekh wuxuu sooba naqlinayaa meesha in ficilka caynkaasa lagu sameeyey dhiiggii dabadda u soo baxay dhiiggiina nijaas weeye oo dee dhiig sayraadaha meeshii isagiibaa kuba xidhmay marka wuxuu leeyahy meesha caynkaasi ama dee waa dhiiggiibaa dabad yaalla waa kan muuqda meeshiibuu ku xidhan yahay uu ku engegay markaa nijaas bay noqonaysaayo ruuxii waxaan sameeyey dee waa kaasoo inuu ficilku xaaraam yahay waa ta aan soo aragnayo lacniya waxaa waajib noqonaysa in wixii bal cilaaj iyo wax ka qabasho adigu la suuliyo haddii laakiin ay suurtagal ay tahay in la suuliyo iyadoon meeshii jiraaxa iyo dhib loo geysan waaba sidii la doonayo laazim bay noqonaysaa haddii ay suurtagal noqon weyday in wixii jiraaxo lagu sameeyo uun mooye in la suuliyana bal haddii dee meeshii dhibtan ka weyne baqiisu oo meeshii xubnkii baaba dhibaata ku gaadhaysaa uu engegaya ama waxbaa ku imanaya ama foolxumo daahira ayaa meeshii imanaysa ee isaaladii waajib ma noqonaysa tawbadii baa ruuxii ku filaanaysa dembigina uu kagaba dhacaya haddii laakiin la suulin karayo iyadoon darar ka weyni kaba ratimin in la suuliya meeshii imanaysa weeye ama haddaan la suulin karahayn dhibi ay imanayso shay faaxisha imanayo iyada tawbadan uu ruuxu wixii kaba tawbad keenay hadduu kii sameeyey ama dalbay uu ahaa ayaa dee xaggii ismiga riditaankiisii iyo dhicitaankiisii kuma filaanaysa bal taas way rag iyo dumarna meeshan waa loo siman yahay oo adugu xukumkani waa isku mid inaha kale waan soo aragnay waxaa kaloo uu sharaxa sheekhu kuma soo naqlinaya haweenaydii dee bal hadday dhacdo in in gadh ama shaarwa ay uma soo baxdo waa wixii rag lagu yaqaana ama cunfuqo taa wuxuu leeyahay nafsigan iyada kuma jirayso ee nafsigani wuxuu noqonayaa imaka la nahyey sida sunayaashii iyo timihii kale wejiga kuma yaalay ee ay suulinaysa iyadoo xusni dalbaysa tan oo kale bal wuxuu leeyahay waxaa mustaxaba laba farayaaba inay iyadu dee si unuusadeedii ay u ilaaliso bal masalan ay u suuliso taasi ibnu jariir iyaba isagoo kaba dhiga guud ahaanba inaan la taataaban karine laakiin tan waxay yidhaha intaa lixyad iyo shaaruka iyo way suulinaysaa haweeneydu nahyigana kumaba jirto bal waana umuuraha xadiidka inooguba sugan wuxuu hi markaa muصنifku xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn المuصنى وبn baشhaari qaalu xadaثna mحamed بn jaعfari qaala xadaثna شhucbaة can mansuuri weli xadiidkii baa inoo socda waana dariiqii mansuur mansuurna ibrahim iyo calqama waa saddex taabici baa israacsanaa bhada اisnaadi waa kan halku fi hada اisnaad yihi imika bhada اisnaad yihi alxadiiث atima اxadiiث can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam mujarada xaalu yahay xadiidku mid ka dharla can saa'ir اqisati qisada inteedii kale oo min dikri um yacqubo ujeedada riwaayada marka la eego moxamed ibn jacfar gundar shucbo ka wariyey isna mansuur uu kaba wariyey qisadan umu yacquub kumay sugnayne xadiidka intiisa kale oo lacnadan ah waashimaadkiiyo iyo naamisaadkiiyo kuwaasiyo wixii laba socday ayuunbaa kuba sugnaayay laakiin qisadu waa mukhtasar buu ahaa intan qisadu lamay socon riwaayada shucba khaasatan uu moxamed ibnu jacfar kaba wariyey وxadثna شhaybان بن فrلوq qال xadثna جرير يعني بن xاaزم qال xadثna الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو xadيiثiهiم xadيiثkoodii wax laba mid ah bal kolley waa intii inoogu dambeysay jرير ba waa ti aan sheegayo جرير iبن xاaزم weeye markii horena جرير iبن cabdالحميد unbaaban soo nidhi waa laba nin oo in yar bay kala horeeyaan way kala wenyihin jariir ibnu xaazin baa weynoo horeynu kitaabka meelo badan buu warinayey waa nin bal matalan kolleyna dadkii taabiciintii adigu mee ugu yaryarayd ay isku waktiga ahaayeen saxaabada qaarkoodna soo gaadheen laakiin xaafnu xajar iyo siay kuba tagaan aan arag cid saxaabo kaba mid ah ayuu kaba mid ahaayen laakiin halkan waxaa dhacay oo sheekhu raximah llahu tacaala waa imaam nawowi xadiidka markuu kaba hadlayey wuxuu leeyahy sanadkiisa afar taabici baa ku sugan oo kala warinaya waa jariir iyo acmash iyo ibraahim iyo calqama waxaanuu yidhi jariir nin saxaabada ka mid oo arkay abaadufaylna waxbuu kaba maqlay bal waa arrin baan leeyahay u baahan tatabuc iyo dabdin iyo kutubta taraajimta in aada loo tatabuco in arrintan dee saa ay idlaaqeeda tahiyo in kale waayo xafnu xajar taqriibkiisa heerkaa ma gaadhsiin axad saxaabo ka midana ma sheegin inuu arkay ee wuxuu kaba dhigayba saadisa oo haddii aan taa idhaahno saddex taabicun baa kuba sugnaanaye bal arrintan imaamku raximahu llahu tacaala halkan sheegay waa umuur u yar baahan khaasatan kutubtii dhaadheereed sida tahdiibulkamaal iyo in sheekhyadiisii oo dhan la tatabuco dadkii isaga wuxuu ka wada wariyo o dhan waayo mizi tahdiibulkamaalka inta badan intii uu gaari karayo sheekhyada uu soo xasriya meelaha ay ku kala sugan yihiin riwaayaadkaasna uu sheegay bal waa masale baan leeyahay kala saarkoodu iyo kala soocitaankoodu ama dabdintoodu u yar baahan tatabuc u baahan oo arrin taasi iyad waa mid cibaaradan kale binaxwi xadiisin kaba cabirayna walow markaynu eegno acmash imaka markii imakaa inoogu horeysa acmashna maanta wuxuu la siman yahay mansuur buu laba siman yahay acmash cid kaloo ka warinayso inoo horeysay may jirine waxa badnayd mansuur baa badnaa marka lamuu sinayn raggan kala duwanaaye mansuur kaba warinayanu soo maray laakiin haddana cibaarada si aan u tawjiihino u tasxiixino inaan u sheegan taxriif iyo waxyaalaha inuu yahay waxaan ka dhigaynaa binaxwi xadiiثim waa raggii iyagu shucba maye mansuur kaba wariyey ee rag kala duwan lahaayo shucba uu kaba mid ahaayo mufadal ibnu muhalil kaba mid ahaayo sufyaan thawri kaba mid ahaayo bal waa dadkii aynu soo aragnay kala duunaa jariir ibnu cabdilxamiid kaba mid aha ayuu xadiidkoodii mid laba mida maanta kan acmash laga warinayaana yahay sheekhan mandiqadeenaaye alkowkab اlwahaaj sharaxan muslim le waa sheekh maxamed amiin ayaa isagu halkan sheegtay inay bal taxriif arrintu tahay oo in laba yidhaaho binaxwi xadiiihi taase waayo waa nin keliya un waa xadiidkiisii mansuur waa labadaasun imaka ragga ka warinaya ibraahim mansuur xadiidkiisii mid laba mida ayuu acmashna wariyay lakiin waxaan lena waan tawjiihin karnaa waxaan ku tawjiihin karnaana dabaqada ha kala horeeyeen inagoo ka dhigna binaxwi xadiiihi ma raggaa ka wariyey mansuur ee kala dunaa ee dhowrka ahaa xadiidkoodii mid laba mid ah ayuu acmash maanta warinaya oo isaguna ibraahim kaba warinaya inkastaba dabaqaha ka yar horeeya raggaasoo sheekooda ha laba sinaadee bal marka haddaan taa nidhaahno uma baahnin inaan halkan nidhaahno waxbaa taxriif galay ama tasxiif galay uma baahnin وxadثnي الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay uu nahiyey uu zajriyey dadku uu ka manciyey u diiday an tasira inay xidhiidhiso almarأaةu haweeneydu bira'sihaa madaxeeda shay-an waa riwaayadan sheegayey oo inoo keenaysay waxaan lagu darayaa ee timihii lagu kordhinaya hadduu tima yahay timahaasi ama timo dad ha noqdo ama timo kale haba noqdo wax la sameeyo tima lo okeysiye ha noqdo khuyuud kale oo dee bal masalan xariir ama wax kale adigu khuyuud kale haba noqdee in waxba lagu daro timihii oo lagu kordhiyo iyadoo xusni iyo waxyaalo lagu dalbayo iyada taas inaanay banaanayn waana sayde inta badan ahlucilmigu kula tagaan waana ta aan sheegay saa laysiyo iyagoo timaha un ku koobaya marka wax kale lagu darayo xukumkan ka saare ee xadiidku muxuu inoo keeni lafdiga hore alwaasila walmustawsilan kala qaadka lahayn waxaan laga xidhiidhinayo iyo lafdigan shay-an oo ah waa waxba wuxuu de waana de isagu lafti wax kasta oo xidhiidhinta ama lagu kordhinayo ku dhacayo weeyaan oo taas wuxuu inoo keenayaa saa jamaahiir alculamaa ay kuba tegeen oo inaanay banaanaynba timihii in wax laguba daro si aanay u banaanayn haweeneydu inay timaheedii wax kuba darto inay xiirto ama ay gaabiso dee waktiga gaabintii yareedee koobnayd ee markay xaj iyo cumro joogto ahayn taas bal adigu inay xiirtaa wax banaan ma aha in dee dadkii raggii intay su ekeyso timahooda sande imaka aan aragno inay gaabiyaan iyo aada u gaabiyaan taasna wax banaan ma noqonayso timaheediisii ilaahay ku abuuray inay udayso weeye haddii bal xaj iyo cumro ay tahay taqsiir baa korkooda de waa in yaroo qadra anmula ayay kaba gaabinaysaa taas oo kale laakiin xalqina uma banaana ee wax kale oo ay kuba daraan san imika axaadiisa inooguba suganna uma banaana welina axaadiisu way noo socotaan xadaثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan ibn شihاab عan xumayd bn cabdالرaحman bn cawf anahu samica mucaawiyaةa bn abi sufyaan oo xumayd bn cabdالرaحman bn cawf baa maqlay mucaawiyaةa bn abi sufyaan caama xaja waa sanadii uu soo xajay waa markii uu soo xajay madiinana markaasuu joogay oo waa soo marayba weeye kolleyna siduu xaafid bn xajar yidhaaho waa koob iyo kontonkii hijrada waa intii khilaafadiisii waa ilaa u kaba dhimanayana sanadii ugu dambeysay xaj weeye sanadaasa ugu dambeysay marka waa koob iyo kontonkii hijrada walxaal huwa cala lmimbari isagoo mimbar korkii ku sugan waa madiina wa tanaawala walxaal tanaawala uu qaaduu gacanta ku hayo qusatan waa khaslo waa in urursan oo min shacarin timaase food oo kale iyo timo saas oo kaanad ahayd fii yaddi xarasiyin kuwan iyagu askarta aweeye wax ilaaliyo gacantooda kuma sugnayd xarasiyin waa dee alxaras mufradkiisii weeye alxaras mufradkiisii weeye waana kuwan dee u shaqeey adigu dee waa askariguun kuwa wax ilaalinaya waa tadimaka wa xaras ay kala cabiraan xaras aljumhuur iyo waxyaale bal xarasiyin yaquulu ku markaas isagoo wuxuu ka qaaday in waa qusad stefood oo kale ama timo urursan oo ayuu ka qaaday nin xarasiya oo kuwa askartee wax ilaalinayay kaba mid ahaa gacantiisa ku sugnayd waa khudbaynaya mimbarkuu ku taagayay intii buu hayey yaquulu markaa wuxuu ku qowlayay iyo ahlalmadiinati reer madiino ayna culamaaukum culimadiini maye waa nooc inkaaro culimadii buu tan ku qoonsanayaayo maxay waxaan idinku diidi waayeen oo idinka nahyi waayeen shaygan rasuulka ilaahay nahiyey ee aan banaanayn taas baa ujeeddadiisu ay halkan ba ahayd oo waa dee macnaha daahirka ah iyagii oo xagga aamuska ay ka aamuseen waxaan inkaarkiisa hadday arkeen ama ay ka warhayeen weeye ay arkeen ama ay kaba warhayeen tiibuu kuba inkiraya u leeyay maya culimadiini maxay umuurahan uga hadli waayeen ay u inkiri waayeen dadka ugu diidi waayeen kole dee waxyaalahani jiraan oo wax jiro ay yihiinba bal ixtimaal kaloo bacda shuraax ay sheegaan oo ah inuu leeyahy culimadiinu mayo waa si u kaalmaysto ee arrintan nahyinteedan iyo dadka gaadhsiinteeda iyo bal cilmigan sheegitaankii ama nahyigan faafintiise laakiin macnaha hora daahir ah wuxuu uhi markaas samictu waxaan maqlay rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam yanhaa xaal u nahiyaya can mitl hadihi waa tan oo kale oo waa waxaa keenaya dee timo in timo kale lagu daro wayaqulu oo weliba uu rasuulku ku qowlayo inamaa halakat banuu israa'iila reer banuu israa'iil waxay halaagsameen xiina itakada markay samaysteen oo yeesheen haadihi waa khusladaa shacarka waa timaha tima laguma darayo nisaa-um haweenkoodu dee macaasi kaloo waaweynna way lahaayeen halaagoodii waxaabu muuqday tan iyo waxyaalihii kale mukhaalafaadkood iyo macaasidoodii ahabaa wada keenay markay waxaan ay daahir noqdeen ee dumarkoodii ay samayseen ee wax lagu camalfalo lagu dhaqmo oon cidba isu diidin uu noqday ayaaba la cadaabay ama ay halaagsameen se lafti buu inoo dambeeya cadaabitaanka xadaثna بن abi cmr qal xadaثna sufyaan بn cuyaynaةa وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم inta dambe مالك baa markii hore iبن شهاaب kaba warinayey imakan saddexan شheekha dambaan haynaa ee أصxaabtii un iبن شهاaب سفyاan iبن عuyeyne iyo يونس iyo معمر iبن راشhiد عن الزهري بمثل حديث مالك xadيiثkii مالك mid laba mid ah ayay iyaguna iبن شهاaب kaba wariyeen غayر أن في xadيiثi معmr لakiن xadيiثka معmr waxaa kuba sugnaa inamaa cudiba banu isrايl halkan inamaa halakad bedelkeeda inamaa cudiba banu isrاaيil inta kale waa iskaga mid xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna غندr عن شhuعبة ح وxdثna بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شhuعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب qال أنه qال qadima waa yimi mucaawiyatu almadiinata madiinuu yimi waa waqtigaa uu soo xajay fakhadabanaa uu noo khudbeeyey wa akhraja waxaanu soo saaray oo waa taa aynu soo maray qusay makana ku batan min shacari waa khuslo ama khuslo waa in adigu urursan oo tima ah faqaala wuxuu yihi maa kuntu ma ahayn uraa ku u maleeya ana axadan axad yafcalu waxaan inuu sameeyo oo uu isticmaalo ila yahuuda yahuud mooye yahuud mooye cid kale inay waxa samayso anigu maan ogeynba ama maan u malaynayn buu leeyahba ura waa adunuy ina rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulki ilaahay balaqahu waxaana soo gaadhay ee markaa yahuud samaynteeda iyo waxyaalahaas iyo timaha tima lagu kordhinayo fasamaahu wuxuu ku magacaabay azuura waa shay zuur ah ama been ah taas buu kuma magacaabiye tadliis وxdثnي أbو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاad وهو بن هiشhام قال xdثnي أbي عن qتاadة عن سعيد بن المسيب أن معاaويةa qال ذات يوم iنكم idinku qad أحdثتم waanu la hadlayay dadkii uu tan kuba arkay horena wuxuu u ogaamay ahayn oo dee markaasaa waxaan arkay madiinana waa joogay inakum idinku qad أحdثتم waxaad soo darisasateen ama aad samayseen ziya saw-in waa calaamad xun iyo wax xun oo dee ama dariiqo xun ah wax markaa ayaa samayseen waina nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam nahaa uu nahiyey can zuuri zuurkii waa waxaa ujeedadu dee beenta waxaa tadliiskii qishu uu kuba sugayey dhammaantii rasuulki ilaahay uu nahiyey qaala wuxuu yihi raawigii waa saciid baa odhanaya wajaaءa waxaa la yimi rajulu nin baa bicasan ul calىa ra'siha khirqatan waa khirqadee mare laakiin waa waxyaalaha ay ku xidhiidhinayeen waa in shacaray ahayd oo malaa kuba xidhnayd oo taa ay timaha dumarku kuba badinayeen ay ku xidhiidhinayeen ayaa nin laba yimi qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ihi alaa hooyay wahaada zuuru kani waaba zuur kana waa zuurba ujeeddadu hadday tahay timo iyo hadday wax kaloo timo lagu kordhinayo ay tahay oo waxaan jirin oo wax been ah oo waxaa tadliiskuna uu kuba sugan yahay bal matalan markaa zuur baa rasuulka ilaahay kuba magacaabay wixii bal matalan kale ee aan timaba ahayn ee timaha lagu kordhiyana zuurkii un weeye waana ta imaka hadalka uu yihi alaa wahaada kana azuur zuur weye qaala qataadatu qataada wuxuu yihi qataadna waa kii saciid kaba warinaya xadiidkan yacni wuxuu ujeedaa ma yukasiru waxay badinayaan bihi isaga annisaau dumarku ashcaarahuna timahooda ee min alkhiraqi khirqooyin ah macnaha ujeeddadu wuxuu hataa ayaan u timaba ahaanin khuduud iyo khuyuud iyo bal matala miiqyo ama mara la jeexay wax kale haba noqoto wax kale oo wax kale laga sameeyo khuyuud ah oo timihii laguma kordhinayo xataa wax dushaha lagaba dee basar iyo waxyaalo dushaha lagaba wado ama hakaba xidheeno lagu buurayo lagu weyneynayo taas buu uga jeedaayo zuurkii un bay noqonayaan shaygaa shareecadu diidaysana wuu noqonayaa baab ama baabu الnisaء اlkasiyaati اlcaa'iriyaati اlmaa'ilaati اlmumilaati waa lafdiga xadiidka oo wuxuu baabaysan yahay bal baabu dikri الnisaai sheegidii la sheegayey dumarkii alkasiyaati waxuwanaa alcaariyaati qaaqaawanaa almaa'ilaati iyagu dariiqii toosnaa gees mare ka leexanayey almumilaati keyrkoodna leexinayee waxa xunbarayey ficilka xunbarayee wadadii tooseyd kala leexinayey waa lafdiga xadiidka inoo iman doono xdثnي زهير بن حرب qال xdثna جرير win cبدالحميد ninkani عن سhيل عن أbيه عن أbي هريرة qال أنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi صنفاni laba qolo oo min أهلi الناari أهlu ناarka kaba mid ah lm arahma maan arg macnaa waa laba qolo أهlu ناarka kamida wqtigeygan ma joogaan anugu maan arag waxyigaa ugu yimi laakiin way iman doonaanoo dee ummadda dhexdeedaa laga heli doonaa dabadayba iman doonaan weeye waa mucjizaadkiisii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waanay dhaceen dee labadiiba sinfi waktiyo hore oo dee ilaa waktigeennana waa kuwaa jira un markaa laba sinfi oo sinfaan oo min ahli naari ahlunaarka kaba mid ah lam arahuma maan arag marka midkood waa kanoo waa qowmun qowm macahum macooda siyaadun shaabugyo iyo ulo ay macooda yiin ka adnaabi lbaqari lo-da dabooyinkooda oo kale ah oo yadribuuna garaacaya bihaa siyaadkaas iyo shaabugyada ay wataan annaasa dadka kuba garaacaya kuwaas iyagu waa qowm waa kuwa iyagu waxa weeye dadkii waaba waa amadee wixii dee dulmi waxu garaacaya o dhan haddii ninkii shurdiga ahaa uu dadkii dulmi iyo tacaddi uu garaacayo kii kale ama wadiifo kale adu waa wixii dadka garaacaye uleynaya dulmi iyo waxyaalo uba garaacaye oo dee aada uba badan oo taas baa iyada qoomkan hore yahay wanisaa-un maxalu shaahidku waa halkan kuwana waa dumar kaasiyaatun waxuwan oo caariyaatun qaaqaawanna umiilaatun wax leexinaya oo dariiqii toosnaa wax ka duwayo maa-ilaatun iyaguna leexanayo dariiqii toosnaa kaba baydhaya ru-uusunna madaxyadooduna ka asnimati lbukti geela kursihiisa oo kale ay tahay almaa-ilati dee janjeedhaha ama geela hayskale ee kurusku dhinacuu janjeedho madaxoodii markay buuraan ay timi intay sare u taagaan hadday doonaan waxyaalo kalena ay kuma daraan imika waa la gaabiyey waa la tuurayba waxyaalahaasi ma jiraane laakiin dee may dheereen baan filayaa dee da-daydan iyo taas iyo waa waktiyo toddobaatanadii iyo intaas iyo waaba mood noocii socdayba waxa weeyaan timaha ama inta madaxii wax lagu kordhiyo ama timihiiba sare loo taago oo markaa aada moodeysa marka madaxii la weyneeyo saasha hays kale oo kale waa arrin dee dhacday oo rasuulka ilaahayna kaba warramay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh mucjizaadkiisina kaba mid ah haddaba kuwaasi laa yadkulna ma gelayaan aljannata jannada ma gelayaan walaa yajidna ma helayaan riixa dee hadday saa kuba dhintaan iyagoon ka toobadkeenin weeye waina riixa urteedu waa riixda jannada latujadu waa layuujadu waa la helayaa bimasirati kada wakada adigu masaafo aada iyo aada uba badan bal xadiidka horta siaan soo sheegnay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aclaamtii nubuwadiisa waxyaala qeyb uu kaba warramo si uba dhacay waxaana u yidhiba isagaa weli lam arahuma laakiin waa wax iman doona waana ehlunaar buuri qolada hore de waa kuwa iyagu dalamada iyo acwaantooda ee dadka bikayri xaqin ku ulaynaya ku garaacaya shaabugiyad iyo taas wata dulmi iyo kadeed wixii adugu dalamaya acwaantooda ee dadka dulmi iyo dhib iyo xaqdarro ku garaacaya oo dhan baa soo gelaya waa qowmkaa hore ee wamaa agarahum qowmka labaadna waa maxalushaahidkiy waa dumar baa rasuulka ilah yihi waxbay huwan yihin waanay qaaqaawan yihin kalley macnaha de intii laba yidhi no kolley waa wax iska wada waaqaca la arkee waxyaalaha culimmadu kuwa fasireen waxaa kamid ah dee dhar way sitaan oo nicmadii ilaahay subxaana watacaala uu nicmeeyey waabay kuba huwanyihiin laakiin shukrigeedii bay kaba maran yihin taasna xad mooda marka la eego xadiidka iyo dee umuurihiisa adu waa dee macno waa macno noqonaya macnaha kale ee halkan culimmadu ay kuba fasireen jirka barhkiisii bay asturaysaa ina way faydaysaa taasna waxaa waaqaca oo dee xijaab meeshii ma jiro acdaadii iyo xubnihii jirka in badan oo kamidi way muuqataa inna maraa saaran ee si ay quruxdeeda u muujisaya waxyaalo taas waxaa kaloo layi talbasu sawban raqiiqan intuna way jirtaa mee mara khafiifay xidhanaysaayo gees kaasiyo weeyaan oo maro way xidhan tahay laakiin caariyo weeyaan oo wax midabkii jirhka qarinaya maahe jirhkii ka hooseeya midabkiisiiba la arkaya oo khafiifo waxuu qarinaya ma jirto haddii maranimo la eegana waxbay gashan tahay haddii dee jaanibkan la eegana waxay asturaysaa maradani ma jirto markaa taasna way jirtaa iyadoo waxa weeyaan dee in badanoo jirhkii kamidiba ay qarso dee muuqato inna la yar qariyey koobanna waabay jirtaa waliba magaaladeennan iyo dee amsaasheedna aad bay taasi uguba badan yihiin waana qoomka rasuulka ilaahay sheegay inay ahlunaar yihiin haddii aanay kaba toobadkeenno inta ay adduunyada joogaan aanay ka toobad noqon ka toobadkeenno oo saa kuma dhintaan ee waciidkan baa sugaya wey ama maa'ilaatun kolley macaaniday kuma fasireen waatan kuma laqbaynayo daacadii ilaahay bay ka leexanayaan oo waa iilashadii ay kaba iilanayaan wixii ay ahayd inay ilaaliyaan ee rabbi amray ma ilaalinayaan daacadiisii bay ka tegayaan oy kaba leexanayaan markaa mumiilaatuna waa dee dadkii kale weeyaan oo oo kayrkooda waa dumarkii kale ficilkoodan xun iyo mukhaalafadoodan iyo tii bay barayaan oo kayrkoodna waxaanay ku dhiirinayaan oo kuwii kalena way duwayaan way leexinayaan bal mailaatum waxaa kalooba la yidhi way islululayaan ama dee waa say u socdaan iyo dariiqa say uma marayaan iyo taas bay u soconayaan iyagoo de isijabinaya oo dee kolba maalan dari dee sii caadiga ahaydee socodku ahaan uma soconayn ama muminaatuna waa ardaaftoodii ha noqoto garmahoodii haba noqoto jirhkoodii wax kala mida ayay duduwayaanay lululayaanba oo adigu bal maalan waa mishyo aan dee toosnayn bal maalan intuba waa waxyaalo dee xadiidku uu qabanayo laftigana uu wada keenayo waana waxyaalo madmuumuun oo ujeedadu waana umuuro la wada arkay una waaqaca rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh calaamtii nubuwadiisa kaba mida taas waa mid ama inta dambe ru'uusuna kaasminat lbukti lma'ila ee kolley dadkii waxaan soo gaadhay arkay tafsiirba uma baahnee wuxuu sheekhu kuma fasirayaa ru'uusuna kaasnimati lbukti jamcu sanaama waa kuruskii kaley haddii ay idinkuna ila mitiin aniga halkan waxaa dhacay yukabiruunaha wow aan jirin baa gashay yukabirnaha un weeye waayo dumar buu kaba hadlayay wowdu wowdu jamaaca maaha waxaan filaya nuskadayda weeye kuwiina maahe yukabirnaha wayucadimnaha bilafci imaamata wcisaawata anaa madaxii bay weyneynayaanoo cimaamad ama maro kale iyo waxay ku duuduubeen timiyoy sare u taageen oo wax kalena ku kordhiyeenoo markaasay madaxii weyneynayaan oo madaxii baa dee haddana markuu aada isu taago ayuu noqonayaa se hasha kuruska weyn lehe kuruskeedna aan u toosnayn inuu dhinac u janjeero oo kale ama hays kale oo kale ayay shabahaysaa dee waqtiyadii waxaan la badsan jiray ay taasi ay ahayd habka ay uga dhaqmaan iyo wixii jiray ragguna ee afrooga ay la bixi jireen timaa weyneyn jireen waxisiyada waa wixii waaqac ahaaye jiray de imika waaba kon wada xiiree lagooye ama maradii laba tuuray oo waa laga laakiin waa wax dhacay horena u dhacay waktigeennana dhacay rasuulka ilaahayna kaba waramay waana waciidka aad iyo aad u adagna waa usoo arooray albaabkii inoogu dambeeyey weeye kitaabu libaas baabunahi nahinta baabkiisii weeye can itazwiiri tazwiirkii waa fooljaryeyn ama waxaan dee jirin laba sameeyo xaggii fi libaasi dharkii iyo wagayri macnaa tazwiir iyo wax been lagulaba yimaado xaggii huga la qaadanayo wixii laba mid ah iyo watashabuci isdhergin bimaa lam yucda ruuxu wixii aan laba siin oonu kuba sifoobin uu sheegto xadiidka inooguba iman doonaan bal taas ee taas buu baabkeedi yahay xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaal xadaثna wakiic وcabdat can hishaam bni curwata can abihi can caaishata ana اmra'ata haweeney baa qaalat tidhi yaa rasuul الlahi rasuulki ilaahayow aqulu waxaan odhanayaa baa haweeney kalea lala qabay markaasay tihi waxaan odhanayaa ina zawjii ninkaygu acdaanii wuxuu isiiyey maa lam yucdinii waxaanu isiin bal taa kaba waran waa mid inaan istifhaamka marka horeba sii qadarano walow laftii inoo dambeeya ina lii daratan aqulu aqulu halkaan istifhaamtii qadarano on idhaa ma idhaahaa waa iyadoon tii kale dee waxa weeye bay ka cadhaysiinaysaayoo bal dee iyada waxay kaa dhigaysaa markaasi ay ninkeedna iyadii ukala disho aqulu aqulu ma idhaahaa ina zawjii ninkaygii acdaanii wuxuu isiiyey maa lam yucdini waxaanu isiin saa maba idhahaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam almutashabicu ka isku dhergiya isdhergiya bimaa lam yucdo waxaan la siin oo waxaan la siin buhi waxaasaan haysaayo saa haweenadan oo kale ah xaaladeedii waxaa ninkeediiba kaba helin bay leedahay waxaa suisiye waxaa suisiye waxaa suisiye tii kale si ay u kiciso ay bal maalan taas ama waxa weeyaan waxaan la siin oo kale oo dee cilmi buu sheegtay maal buu sheegtay wax kaluu sheegtay oanu kuma sifoobin waa wuxuu sheeganaya un ilaahay buu siin wuxuu ku sifoobay maaha tii buu sheeganayaa bal maalan kaasoo kale kalaabisii sababay zuurin laba maro oo beena nin xidhan oo kale ayuu laba mid yahay macna xadiidku waa inoo dambaynaya waxay culimadu yidhaaheen xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadaثna cabdtu qaala xadaثna hishaam can faadimata can asma jaءat anaha jaءat imraأaة bal xadiidka waa laba xadiis laba raqabna kitaabkeena way kala leeyihiin hishaam bn curwa labadaba warinaya ee ka hore aabbihii buu kaba wariyay aabbihiina caaishuu ka warinaya ka labaadna ayuu ka wariyay haweeneydiisii faadima bint lmundir faadimana asmaa bay kaba warinaysaa labada xadiid waa isla mid labadan dumar ee walaalo ah waa caaisho iyo asmaa sida markii dhaweydba soo arareen labada xadiidka way wada warinayaan hishaamna labadaba sanadka waa ku sugan yahay midna aabbihii buu kaba wariyey aabihiina caaisha waa dariiq xadiidka hore kan isaga asmaa wuxuu ka warinayaa faadima ayuu kaba warinaya can asmاء labada xadiidna kolley xagga macna waa iskuba mid waana laba dariiqoo inoo wada sugane mid baa wahama ama mid baa qalada lama odrhanayo jaءat waxaa timi imrأaة haweeney baa ilى النabiyi salى الlahu عalيه wasalam u timi faqaalat waxay tidhi ina lii daratan haweeney dangalaa ma la ila qabaa jirta daradii riwaayadka qaarkood bay dhacday ina lii jaaratan jaaradna waa adara un waa isla macno fahal calaya korkayga ma yahay junaaxun dembi an atashabaca dee min an atashabaca haddaan iskaba dhergiyo isdhergiyo min maali zawjihi xoolaha ninkayga bimaa lam yucdini waxaanu isimo waxaanu ninku isina idha waxay waxaasu isiiyey faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam almutashabicu bima lam yucda kalaabisi sawbay zuurin xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna abu usamata xadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akhbarana abu mucaawiyata kilaahuma can hishaamin labadan dambeba hishaam bay kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadkuna waa isnaadka dambe waa isnaadkan dambe maxay ahaa can faadimata can asma ma aha waayo barhkood baa malaa kala horreysiiyey oo kaba dhigay markaa isnaadkii caaisho xadiidka gelayeyba taasna ay keentay daraquni oo kale iyo inuu halkan istidraag laba yimaado uu ku inkiro muslim iyo inuu saa kuba wariyeen laakiin ruwaadda qaarkood in ibnu mahan la yidhaah unbay dariiqadiisa dhacdeen raggii waaweynaaye ruwaaddii muslim ee kitaabka kaba dambeeyey kitaabka inoo soo naqliyey riwaayadoodu waa san inoo taalo saanna waa sawaab weeye ee waa si saxiixo marka wuxuu noqonayaa isnaadkan hishaam lahaa ee ah can faadimata can asma bal xadiidkiiyo baabku waa inoo dhammaaday macnaha xadiidkuna waxa weeyaan waa ruuxan waxaan agtiisa ku sugnayn buu sheeganayaa oo wuxuu muujisanayaa in agtiisa uu ku sugan yahay ama uu ku sifoobay waxaan jirin sida haweeneyda iyadoon ninkeedii waxaanay kaba helin tii kala doonaysay inay ku kiciso ama ay cadho geliso waxyaalo aan ninka aanay kaba helin lailade waxaasuu isiiyey waa ruux bal maalan isagu zuhdi iyo cibaado iyo waxbuu muujisanayaa calaamaadkeedna xataa af wayaanu kaba sheegin waxaan isaga aanu kuba sifoobin oo bal maalan zuhdi iyo khushuuc iyo taasoon qalbigiisa ku sugnayn buu daahirsanaya taasoo kale aqoon iyo waxyaalo aanu lahayn buu sheeganayaa waa adigu waxaan agtiisa ku sugnayn buu maalan ka dhigayaa in uu ku sifoobay isagoo ujeeddadiisu ay tahay waxaa inuu isku qurxiyo ama waxaa inuu wax kuba badsado intuba waa islaama mide waa kaa rasuulka ilaahay yihi macnaa dee arrinkani waa wax ficil madmuuma wax banaan maaha wuxuu laba mid yahayna laba maro oo beena mid xidhan oo taasi labada maree beenta ana waxa ay barhkood dee kuma fasireen imaka halkan waa ruux buu wuxuu soo qaatay laba maruu soo cariyey soo cid kale uu kaba soo qaatay dee waa isku soo qorxiyey dadkii wuxuu uga dhigaya inuu isagu leeyahay berrina dee ma xidhnaan doono berri ama hadhow saacaadka dambaa ma xidhnaan doono ninkii lahaabaa kaba qaadan doona waa kan dadkiina isaga soo dhigay inuu isagu bal maalan waxa weeyaan xidhan yahay oo kale taa way yidhaaheen oo kale waxyaalo kale oo bal maalan barhkood ay kuma fasireen oo sababka in halkan loogaba jeedo waa nafsi iyo waxay yidhahaan fulanu naqiyu sawb oo macnuu looga jeedo naqiyu naqiyu nafs oo macnu uu yahay uun ruuxaa dee kaadibka ee waxaan jirin sheeganaya waxaan jirin sheeganaya waa ruuxa ee isaga ku sifoobay zuurka iyo beenta oo sawbkii looga jeedo alxaala walmadhab adariiqe bal taa hore waa macno daahirah barhkood baa iyaguna halkan sida abu cubayd iyo sooba naqliyo ba maalan ruuxii ayaa dee si dee malaa qiso soomaalida iyo dee ay soo naqliyaan ama manaadiqda qaarkood oo ay yidhaahaan maray caanaha dhan oo kale oo dee ruuxii baa malaa dadkii wuxuu soo qaadanayaa dhar aan kiisi ahayn saa suurada aan sheegnay shahaada buu doonaya markhaati iyo waxyaala inuu cid u markhaati noqdo markaa laba maro u iskuba qurxiyo oo iskuba maalan dadkii ay ugu soo joogsadaan oo xaaladiisiyo lagaba haybeysto soo qaadanaya siu waxan dee aan jirin ba hadduu doono shahaado zuuriya waxyaalaha caynkaasa ugu fuliye bal taa maray caanaha dhan yidhaahaan kolley qiso abu hureyre ay bacdigood soo naqliyaan kutubta qaarkoodna way markaa kuba sugan tahay bay soo naqliyaan sida maalan masaaxibu nashri nashri day lcarfi oo kale iyo waa soo naqliyaaye iyadoo malaa loo yeedhay abu hureyre oo kaleo malaa dee dhar caadiyi iskaba xidhnaayo dad baan garanayno kelinkii baa lagu joojiyo haddana waa soo noqdo dee dharkiisi adug waa la gartay markaasay soo naqliyaan inuu kubkii maradiisa ayuu cuntadii gelgeliyey markaasaa lagu yidhi abu hurayra waxaad samaynaysaa muxuu yahay oo de wuxuu yihi dee tan baa wax la siiyey ama tan baa dee imanka lagu soo geliyo oo kale wataa dee hadalkaas ahayd in malaa dee markii hore waxa weeyaan wax la siin waayo la qadiyo markii dambe malaa isagoo libaas leh reerkii usoo hoydo hagaag loo soo riyeeyo ama caani loo keeno o yihi dee mara caanaha dhan ujeedadaadaa lagu keenay macnana waxa weeyaan u muhimku ruuxa caynkaase wax aan jirin sheeganaya waxaan ku sifoobin sheeganaya waxaa maro beena oo bal taa hore haddaan raacno maro been oo kolley aanu lahaynba oo dhici karta un inuu isku soo qurxiyey berrina ay isagii ay kaba badhaanayo ruux xidhan oo kale taasun buu laba mid yaho macnaa waa ficil madmuuma oo ficil xun waa wax beena waa ruux been sheegaya un weeyaanoo dee beentii waxa weeyaan weliba waxa u dheer ruuxu dee wixii kaba imanayey taswiirkan iyo shaygan baadilke uu iskuba qurxinaya iyo waxyaalahaasa weliba beentii uba dheeraanayso macnaa waa shay madmuuma un weeya waana wax baadila un taas buu noqon wallah subxana wa tacala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تعنا وعدنا